waxaa si xooliya u socda howlgalladii ay isla kaashanayeen shacabkii iyo ciidamada qalabka sida dad badanna waa lasoo xiray intaas baan rabaa maanta inaani la wadaaga hay-adaha amniga ku guda jira gudashada waajibaadkooda oo ka saaran badbaadinta shacabka waxay daraada taariikhda ahayd labaatan iyo lixda bisha afaraad laba kun iyo sagaaliyo toban tobanka gacanta kusoo dhigeen afar ruux oo ku eedeysan al-shabaabnimo kadib markay ciidamada ka howlgal ka sameeyeen degmada heliwaa sidoo kale hay-adaha amniga kaashanaya shacabka ayaa gacanta kusoo dhigay dhagarqabo xogtiisa la haayay oo ka dambeeyey dil loo geystay guddoomiye waaxeed ka tirsan maamulka gobolka banaadir isagoo laga soo qabtay degmada xamarweyne oo shacabkaana lagu soo wargeliyey meeshuu joogay ninkaas baaristiina way socotaa isla degmadaaseet waxaa lagu soo qabtay siddeed ruux oo sidoo kale ku eedeysan shabaabnimo ee degmada xamarweyne lagu soo qabtay kadib markay shacabka kusoo wargeliyeen ciidamada xali saqdi dhexe waxaa lasoo qabtay lixdan ruux oo iyaga sidoo kale lagu tuhunsan yahay al-shabaabnimo kadib markay ciidamada ka howlgaleen howlgal baaxad weyn ka sameeyeen deegaanka weydow iyo agaarkiisa hay-adaha amniga sidoo kale waxay gacanta kusoo dhigeen afar ruux oo burcad ah kuwaasoo falal dhac ka geysanaya degmada dayniile shacabkana la soo qabtay sidoo kale sagaal saac subaxna haweenimo oo xalay hay-adaha amniga oo ka sameynayo howlgalo xaafada jamhuuriyadda degmada kaaraan waxay kusoo qabtay waxay galeen guri gurigaasoo lagu iibiyey walxaa maandooriyaad maandooriya waxayna kasoo qabteen sagaal jawaan oo maandooriya nooca xashiishka loo yaqaano qori aako iyo afar ruux oo oo ka mid tahay hal qof oo dumar ah oo ka ganacsata alaabahaas